dhallinyaradan oo iyagu la soo xidhiidhay xafiiska v o ee magaalada hargeysa ayaa sheegay inay nolol adag oo qallafsan ku nool yihiin magaalada tribol ee xarunta waddanka libiya waxay si gaara u taabteen dhallinyaradani in ay saddexdii bilood ee ugu dambeeyeyba doonayeen inay ku soo noqdaan magaalooyinka ay hore uga baxeen ama uga tegeen xilligii ay tahriibayeen waa kan mid ka mid a dhallinyaradan oo ugu horrayn magaciisa iyo ujeeddada uula soo hadlay v o ee sharaxaya
maruu magacaygu yahay yaxya axmed nuur waxaan kaala soo hadlayaa libiya gaar ahaan caasimada waxaan ka tagnay xagga somaliland baan ka tagnay maxay ahayd hore dabeetana ethoobiyan soo marnay dabeetana saasaan saxraaga usoo galnay aduu xooshish baan soo marnay lacagaan laga soo shubtay dadka xooshishaasoo lagu qaraaco marka ninkii magafaain haystay aduu shaksi ahaanteeda waan ka soo baxay wallahi horta dee haddaan nahay soomaali yani anuu maanta matelaya dadka soomaaha soomaalida ku dhaqan caasimada libiya wallahi horta xaaladeedu aad buu magaranaysa ayay uhooseysa maanta haddaan idhahdo waan ka sheekeynayaa badan baan uga sheekeynayaa dhibaatada meesha nagu haysata mid aan soo koobi kara maaha waa mid maxay ahayd tol qofka arkaya garan karo dhibaatada maanta nagu haysata caasimada libiya
dhallinyaradan oo ka jawaabayey su-aasha la xidhiidha markii ay hay-adda i o m la xidhiidheen wixii ay ku tiri waxay yidhaahdeen ha hay-adda i omta marka hore anoo u sijina unis arta oo ku jira jeelka taajuura oo aan ahaa dadkii uu ku dhacay qasabka maxay ahayd doolay qaric dagaal diyaaradu ay soo duqaysay jeelka taajuura dadkii laga soo qaaday baan ahaa dadkii g d f ka lagu xereeyay baan ahaa unis arta intii wax noo qawoweday ayay tiri dibadda u baxa markii aan new unis artan ka niyajabay aan ogaaday dalkayga meel dhaanta inaanay jirin aan dalkii aan qoray aan sugay saddex bilood maanta inku shan bilood bay maraysa aan sugayaa safarkayga markuu safarkayga soo baxayna marba hay-ad weyn nooma qabanayso dhinaca kale dhallinyaradani waxa ay cabasho ka muujiyeen safaaradda soomaaliya ee magaalada triboli ku taalla iyaga oo sheegay in aanay hawshii looga baahnaa in dhallinyarada soomaalida ee halkaasi ku gadoosan ay gacan ka geysato arrintooda islamarkaana dib ugu celiso dhulkoodii hooyo aanay taasi safaaraddu samaynin ama u hagar bixin waa sida ay dhinacooda tilmaameene yacni waxaan meeshaan magaranta nagu haysta waxa weeye wax kale maaha safaaradda soomaaliya ayaana shari dadka kale safaaradahooga way shaqeeyaan waana la qaado horana loo qaado safiirka maanta jooga safaaradda waa safiir iminka xaalkiisu aad u adag yahay waa talabaad dadka safaaradda ka shaqeeya dad lacag ku shaqeeya maaha oo dad ilaahay dartii u shaqeeya dadkaasu waxba ku qaban maayaan iyagoo gabaana maanta haysan wallaahi marka anigu maanta aan weydiino aan u tagno maxay ahayd tole safaaradda aan ku odhanno waxaan u baahanay guri inoola hadli hay-adda lama hadli karayaan awood male waa dawladdii soomaaliya xagga soomaaliya dadka laga haysta maxay ahayd waa dad aan hay-adda haddaa lala hadlayo oo soomaalida dawladda la hadlayso dawladda soomaaliya ay la hadlayso hay-adda maxay ahayd tole hay-addu dadkan waxbay u qaban lahayd waxaan u sheegaynaa xukuumadda somaliland inta soomaaliba inay la hadlaan hay-adaha dalka ka shaqeeya si ay nagu fududeeyaan safarkayga noona furaan si yaro fudud ay nagu soo qaadaan meesha iminka dhallinyarada soomaaliya oo dhan baa ku wada cakiran geesta kale safiirka soomaaliya u fadhiya magaalada triboli ee caasimada waddanka libiya ambasador muxuyadiin maxamed kaalmoy ayaanu weydiinay eedaha ay u soo jeediyeen dhallinyaradani waxaa ka jira waan ka warhaynaa waan ka warhaynaa ayant waa wada xiriirnaa soo saartay oo aan meel walba inay xiriirta meel laga baxay lahayd hadda taasoo ay taala sugan in intii nabadtooda ay dadaal ay kuwa jiraan si dadkan loo qaadi lahaa intaa ayay noo sheegeen magarat ambasador muxyadiin maxamed kaalmay oo ka jawaabayay su-aal la xidhiidhay maadaama dhallinyaradani ay xaalad adag oo qallafsan ku nool yihiin waxa safaarad ahaan ay u qaban karaan iyo in ay u hagar baxeen ayaa isaga laftiisu sheegay in xaaladda dhaqaale ee safaaraddu aanay suuragal u ahayn inay wax ka baxsan caawinta dukumentiyada ay ku soo baxayaan dhallinyaradaasi aanay safaarad ahaan u qaban karin
mooyaane safaaradda wax kaloo aan ka qaban karno oo dhaqaale ahaan ama guryo iyo nolol wax ku saabsan waxba kama qaban karno intaana been kuu sheegayn ma karta safiirka soomaaliya ee magaalada tribol ee caasimadda waddanka libiya ayaa u sheegay v o a in dhibaatada haatan taagani ay tahay ta caalamka oo dhan wada saamaysay taasoo qayb ka ah xayiraadda duulimaadyadii imanayay magaalada tribole ama ka baxayay lagu sameeyey coronavirus darteed waxay noo sheegeen in dowladdan ay sheegtay saddex toddobaad saddex iyo toddobaad toddobaad baa ka haday toddobaadkan markaa uu dhammaado oo dawladda ay furaan waa markay ugu dhow yahay oo markaa duulimaadyada ay bilaaban karaan inta ka horeysa ma ma filaya si wax loo qaadi karo anigu ma filayo ma garata ugu dambaynna ambasador muxuyadiin maxamed kaalmoy ayaa dhallinyarada baaq u diray gaar ahaana kuwa weli niyaddooda ay ku jirto inay u tahriibaan waddanka libiya dabcan wada saameynaysaa hay-addu dagaal ka socdo ama cudur uu ka dhaco maxaan ku yidhaha dadkina waa wada saameynaysaa soomaalida halkaa joogtana waxay ka mid yihiin dadkaas dalkan ku nool bay ka mid yihiin weliba usii nugul yihiin waa dad tahriib iyo soo maray iyo safar dheer oo saxaara soo maray oo qaar badan oo ka mid ah cudurro lail daran yihiin kuwa badan baa dhinta kuwa badan baa salaajadaha saacadaha kula hadlaya ku jira oo weli aan la aasin markay u samaynaysaa si aad bay u samaynaysaa waxaanse aad iyo aad maa uga digaynaa dadka soomaalida gaaraan dadka dhalinyarada oo weli tahriibta iyo iyo inay xaggan soo aadaan weli maskaxda ku qufuran tahay inay kawaantooban kana joogaan meel la soo aadama halkani inay guryahoodii halko dalkooda joogaan baan aad iyo aad ugu akeenayna marar badanna u sheegnay khadar maxamed cakulafi o e hargeysa